bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa redhiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kusoo dhowaada qodobada warkeenna habeennimo ugu doorka roon madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale gele xaaf oo lagu wareejiyey ciidamadii maamulka ahlu sunna ee la midoobay dowlad goboleedkaasi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kulan la qaatay duqii hore ee magaalada bidem ee dalka zuuserlan dowladda soomaaliya iyo bakistan ayaa ka wada hadlay sidii sare loogu qaadi lahaa xiriirka labada dhinac iyo xoojinta iskaashiga amniga iyo dhaqaalaha akhbaraadka caalamka waxaa ka mid ah toddoba qof ayaa lagu dilay mudaaharaad ka socda xadka khaza
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii warkeenna ugu doorka roonaa haatanna kusoo dhowaada isagii oo fidsan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaali geela xaaf ayaa lagu wareejiyey ciidamadii maamulka ahlu sunna ee la midoobay dowlad goboleedkaasi maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkaani dhuusamareeb inooga soo diray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne ku-xigeenka madaxa golaha wasiirada iyo sidoo kale gudoomiyaha guud ee culimadiinka ahlusunna waljamaaca macali maxamuud sheekh xasan ayaa kasoo qaybgalay munaasabada madaxweynaha galmudug lagula wareejinayay ciidamadii ahlusunna waljamaaca kuwaasoo hadda wixii ka dambeeya noqonaya ciidamada dowlad goboleedka galmudug munaasabada kadib ayaa halkaasi waxaa ka hadlay qaar kamid a saraakiisha ciidamada lagu wareejiyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxa ayna sheegeen in madaxdooda ay adeeci doonaan islamarkaana ay ka hortegi doonaan cid weliba oo kusoo xadgudubta deegaanada dowlad goboleedka galmudug waxa weeyaan waa guul iyo nabad ilaahayna gaarsiiyey waxa weeyaan niyad jab inaanan kala kulmine maamulkii galmudug oo nagu soo biiray inuu himadna siiyo oo inta yartaa nimanku ku harsan yihiinna naloo diro oo istiilaadkeeda nala siiyo ciidamadana moraalkoodii iyo nidhiskoodii iyo intaba aa u soo celisaan baan idinka codsanaynaa waana idin soo dhoweynaynaa waana u hambalyaynaynaa iskudarkii maamuladii inta badan dadkii walaalahay oo kale irdhiisnaay oo kala maqnaa maanta inay isku meel ku sugan yihiin waa alxamdulilah midda keliya marka aan rabaa waxay tahay ciidanka halkaan fadhiya oo maamulka ahlusunna waljamaaca ayaan la hadlayaa diyaar ma u nahay inaan madaxdeeda maqalno oo iskudarka iyo iskudhafka ciidankee maamulka dowlad goboleedka galmudug ee madaxdu nagu amartay inaan adeecna diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay inaan meelaha ay ku harsan yihiin cadowga al-shabaab oo ummadda soomaaliyeed xasuuqa inaan ka xorayno diyaar ma u nahay
gudoomiyaha guud ee culimadiinka ahlusunna waljamaaca macali maxamuud sheekh xasan ayaa isna halkaasi ka hadlay waxa uuna sheegay in munaasabadani ay tahay muhiim islamarkaana madaxda looga baahan yahay in ciidamada ay garab istaagaan si waajibaadkooda ay u gutaan ciidankana waxaan leenahay meeshaad ku socoteen si fiican ugu socda horay u socda gadaalha u soo laabanina ma laaban doontaan biidni illaahi alkariim waxaan leeyahay madaxa xukuumadda iyo madaxweynaha iyo wax alla wixii masaaciidiintooda ahna waxaan leeyahay si cad oo muuqata u garab istaaga ciidanka si qarannimo loo helo khayr baan idiin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhinaca kale waxaa isna halkaasi ka hadlay madaxa golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir waxa uuna sheegay in howlo badan oo lasoo qabtay ay ka mid tahay in ciidamada lagu wareejiyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iminkana ay noqonayaan ciidamada galmudug waxaan leenaha marka maanta iscududaysi iyo awoodeenniyoon isu keennay madaxdii maamulka la mideeyey baarlamaankii maamulka la mideeyey dastuurkii la mideeyey astaantii la mideeyey ciidankii iyo inaan dhisanno golihii fulinta unbaa noo haraba ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaali geelle xaaf waxa uuna sheegay in ciidamada looga baahan yahay sugidda amniga gudaha iyo dibadda intaba sidoo kalena madaxda iyaguna ay ku dadaalayaan in ciidamadu ay helaan waxyaabahay u baahan yihiin sidoo kalena laga sugayo in cadowga ay ka xoreeyaan deegaanada galmudug waxaan u baahannahay amniga gudaha iyo amniga dibadda labadaba in la xaqiijiyo difaaca gudaha iyo difaaca dibaddaba in la xaqiijiyo waxaan maaragtay aad iyo aad idinku hambalyeynayaa maantayto intiinaan oo is-okoban ilaahay idinkii wax kaloo badanna waa raadin doonnaa kuwo kaloo badanna waa noo joogaan waad isku dhafmaysaan dalka iyo dadka iyo diintaba adinkaa laydinka rabaa inaad difaacdaan waa mahadsantii soo dhowaada ee, tiradii waata hadda halkaa ku saxixnay tirooyin kaloo badanna waa jiraan waa isku dhex daraynaa waa laysku dhafmahayaa waxaa la noqonayaa dowlad dhab ah noqonaynaa insha allahu tacaala maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa kulan la qaatay duqii hore ee magaalada bedam ee dalka switzerlan warkaasi waxaa inoo faahfaahinay waryaheenna nuur saciid tahliil
kulankani uu ujeedkiisu ahaa sidii la isaga kaashan lahaa horumarinta caasimadda ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa uu la qaatay master geri mulla oo ah khabiir saro in muddo ah kasoo shaqaynayay arrimaha dowladaha hoose horeyna usoo noqday duqii hore ee magaalada beydan ee dalka switzerland iyo sidoo kale xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalk ee dalkaasi maadaama ay magaalada muqdisho ay xilligan kasoo kabanayso rabshadihii dal ka jiray muddadii fogeed ee lasoo dhaafay islamarkaana ay ku tallaabsanayso horumar dhinacyo kala duwan ah ayaa master geri mulle waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay sidii dowladda switzerland iyo ganacsada reer switzerland ugu gudbiyo in ay maalgashi iyo dibudhis ku sameeyaan magaalada muqdisho Uh, Switzerland uh, has a duty here in, in Somalia and tries to work together with the people here off the ground. We brought an ID with us, an ID ha- who has been uh, created also in Switzerland. That means the renovation of the museums in uh, Mogadishu and in Hargeisa. The idea is to show the richness, the, the value of the culture of Somalia, mustafa bashiir goobdon oo ka mid ahaa wafdiga master geri mulle islamarkaana ah jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka switzerland ayaa u mahadceliyey maamulka gobolka banaadir casimadda noo fidiyey gudoomiyaha gobolka banaadir islamarkaana wuxuu ahay maayarka caasimadda muqdisho iyo tiimkiisa sida halkan magaalada muqdisho ay u saaciidi lahayd dowladda swiiska garmuller waa markii labaad oo caasimadda yimaado siduu u ogaado isbeddelka ka dhacay muqdisho nabadda ka jirta iyo isbeddelka caasimadda waxaan rajeynaynaa qurba joogta switzerland degan iyo weliba guud ahaan soomaalida qurba joogta in dalka ay yimaadaan ee dalka ka saacidaan ama- ama ay keenaan dadka khubarada ah ee bulshada wax tari kara gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan ijna yariisow waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir uu diyaar u yahay in uu soo dhoweeyo cid kasta oo qayb ka qaadanaysa bilaada magaalada muqdisho runtii annagana sharaf weyn inoo tahay in eh, shaksi eh, khabiir ah uu runtii noo yimaado diyaarna noo ah inuu nagala shaqeeyo arrimo badan Een, sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa bashiir goobdoon oo runtii waqti badan geliyey sidii uu uu jerry muller u imaan lahaa magaalada muqdisho oo kulankan caawa u dhici lahaa Eh, soomaalida qurba joogtana waxaan aad eh, uga mahadcelinayaa sida mar walba ugu dadaalayaan inay dalkoodii kusoo xiraan dadka qobarada ah kusoo xiraan wadamada ay degan yihiin si magaalada loo horumariyo dib loo dhiso annaga waxaan ka shaqaynaynaa caasimadda inay la tartanto caasimadaha adduunka si ay taas u noqotana waxaan u baahannahay cid alaale ciddii nagu taageeri karta oo khibraddii waayaranimada leh marka aadaa mar kale uga mahadcelinaynaa jehre mulla inta uu jooga magaalada muqdishona waxaan leenahay magaaladan si fiican ugu dalxiis meel walbana tag si aad markaad noqoto aad warbixin fiican uga bixiso oo dalka switzerland ugu sheegto waa mahadsanta nuur siciid taaliil raada iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
dowladda soomaaliya iyo bakistan iyo dowladda bakistan ayaa ka wada hadlay sidii sare loogu qaadi lahaa xiriirka labada dhinac iyo xoojinta iskaashiga amniga iyo dhaqaalaha dowladda soomaaliya iyo dowladda bakistan ayaa shalay oo khamiis ahayd ka wada hadlay sidii sare loogu qaadi lahaa xiriirka labada dhinac iyo xoojinta iskaashiga amniga iyo dhaqaalaha kulan caasimadda bakistan ee islamabad ku dhex maray la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee arrimaha siyaasadda dibadda balal maxamed cismaan iyo la taliyaha dhinaca ammaanka dalka bakistan jenaraal naasir khan ayaa lagu gorfeeyey sidii loo adkeyn lahaa xiriirka qotada dheer ee labada wadan jenaraal naasir khan oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay inay soomaaliya tahay waddan leh fursado wanaagsan oo qani ah waxa uuna sheegay in soomaaliya ka caawin doonaan dhinacyo badan oo mudan in laga faa'iidaysto labada dhinac ayaa ka wada hadlay ballaarinta iskaashiga labada wadan gaar ahaan ganacsiga horumarinta khayraadka aadanaha difaaca iyo sugidda ammaanka dalka soomaaliya ayagoo si isku mid ah u ballanqaaday in si wadajir ah uga shaqayn doonaan qodobada lagu heshiiyey danjiraha soomaaliya u joogta dalka bakistan ambaashador khadiija maxamed almakdi oo kulanka qayb ka ahayd ayaa soo dhoweysay iskaashiga iyo heshiiskan taariikhiga ah ee dhex maray labada dhinac waxayna sheegtay inay bakistan leedahay awoodo waaweyn oo wax looga qabto arrimaha amniga gudaha iyadoo soomaaliyana ay doonayso inay wax ka barato khibradaheeda
gabadhii ugu horreysay ee soomaaliya ayaa isu soo sharaxday golaha deegaanka gobolka luban ee dalka biljamka doorashadaasi oo dhici doonta afariyo tobanka oktoobar ee sanadkan laba kun sideed iyo toban maxamed cali cumar jubba ayaa warkaasi inoo qaadaa dhigaya
sahre maxamed khaliif waa gabarh soomaaliyeed haysatana dhalashada dalka biljamka oo wajahaysa tartan golaha deegaanka ah ee gobolka luban ee dalka biljamka iyadoo la tartamaysa in ka badan afartan iyo shan musharax oo u tartamaya golaha deegaanka gobolkaasi sahre waxa ay ka mid tahay xisbiga s b a oo ka mid ah saddexda xisbi ee ugu waaweyn gobolkaasi waxa uuna u dhaqdhaqaaqaa xuquuqda ajaanibta ku nool gobolkaas sahre waxa ay wax ka barataa mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn gobolka hooyo jamiile cabdi suweyr ramla waa hooyada dhashay sahre maxamed khaliif islamarkaana ah guddoomiyaha urur u dhadhaqaaqa haweenka iyo carruurta ee dalka biljamka ayaa waxaan wax ka weydiiyey isku xirnaanta jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka biljamka maadaama sahre ay wajahayso doorasho adag magaalada waxay ku leedahay qaar ay kale dugsiga hoose dhex la soo dhigatay qaar ay maxay ahayd dugsiga sare la dhigatay qaar ay jaamacadda la dhigato marka kulli maadaama ay gabad dhalinyaro oo tahay waxay u ballanqaaday codkooda inay siyaasaadoo kale soomaalida degan iyo wixii kaloo soo raaco dadka badana ajaanibka degan saasay isu caawiyaan intii kolley waa rajaynaynaa insha allah soomaali degan afar boqol waa ku dhowdahay marka ninka haysta dhalashada sharcigani maalintaas suwoodaya dadka codkiisa dhiibana dadka deganaashada halka sano iyo shanta sano wadanka haystane waa inay isdiiwaan geliyaan inta ka horeysa soddon iyo kowda bisha toddobaad kuasan eighteenka say beri codkooda maxay ahayd u dhiiban karaan waa isii diiwaangelina diiwaangelintana waktigaasa ku egtahay haddana waa bilaabatay dadka haysta baasaboorada waaweyn ee dhalashadana maalintaas afar iyo tobanka oktoobar waxay dhiiban doonaan codkooda
musharax sahre maxamed khaliif ayaan sidoo kale waxaan weydiiyey sababaha ku dhaliyey in ay isku soo sharaxdo golaha deegaanka ee dalka biljamka waana qofkii ugu horeeyey ee soomaaliya ee hamigiisu uu gaarsiiyey in uu u tartamo xubin golaha deegaanka biljamka
yaa xisi waxbaran hadda waxay bilaaboyn se doorashada dhici doonta iyo kala qaybisada waxaa samey doona haddaa la doorto dad dadka dalashada haysan octoobar ee ay cod ka dhiibaayeen iyo dadka weli dalashana haysanin waxay aaraayeen city councilka inay sheegaan waaye sanadkaanaa doonanaa rabnaa
ummadda soomaaliyeed ee ku daawanaysa ama ku dhagaysanaysa iyo soomaalida ku nool biljimka maxaad fariinaad u marinaysaa warbaahinta qaranka inay inay fariin inay agteer taagnaanaan garabkeyna taagnaanaan ina Um, I will help them to create a creativity in, in this country, and especially in, in this city that we're living in. And inshallah, um, if they give me my vote, I will help them and, and in either way they, um, I can, inshallah.
sahra maxamed khaliif ayaa kamid noqoshada golaha deegaanka ee magaalada luuban waxa ay kaga xiran tahay codad gaaraya shan boqol oo cod inkastoo musharaxiinta guud ee isku soo sharaxay ka mid noqoshada golaha deegaanka ay yihiin afartan toddoba musharax badanaa soomaalida ku dhaqan dalka dibaddiisa ayaa qayb ka ah xisbiyada siyaasadda ee waddamada ay ku nool yihiin waxaana muuqataa in masab iyo maamuus ay dad badan oo soomaaliya ay ka soo hoyeen dadaalka iyo horumarinta dhinaca waxqabadka bulshooyinka sahre waxa ay ka mid tahay dadka soomaaliyeed ee sanadkan gudihiisa u tartamaya doorashada golaha deegaanka mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka biljamka taasi oo dhici doonta dabeeqada sanadkan labada kun toban iyo sideedda maxamed cali cumar jubba warbaahinta qaranka muqdisho
maamulka degmada xamarweyne ayaa bilaabay howlgal lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada ah ee ku yaala hareeraha wadooyinka suuqa xamarweyne mowlid maxamed sabriye ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
gudoomiyaha degmada xamarweyne cumar shariif jeeg ayaa maanta suuqa dahablaha ee degmada xamarweyne ka bilaabay howlo dib loogu furayo wadooyinka xidhan ee suuqaasi iyadoo la burburiyey dhismayaal si sharci darro ah looga dhisay halkaasi gudoomiye cumar shariif jeeg ayaa sheegay in arrintani ay qayb ka tahay qorshaha maamulkiisu uu ku soo celinayo bilicdii iyo nadaafadii suuqaasi wuxuuna ugu baaqay ganacsatada degmadaasi inay gacan ka geystaan hirgelinta nidaamka dawliga ah dooyinkii afarridoodka ahaa ee dahablaha meesha dahablaha la dhahay inuu gaari gacanada ka qaaday mootooyinkii iyo baabuurtiina hadda ay ku maraayaan si xur ah waa u jeeddaan waxaas wasaq ah oo ciid ah iyo qashin ah ayaa saaka laga saaray bilicda magaalada in la soo celiyaa la rabaa dalka dawladaa ka jirto nadaamaa ka jiro adduunyada kama dhicin afarridoodkii ee dahablaha ahaa ee dukaankii sarta ahaa inuu noqdo kiradiisa labaatan iyo shan doolar jiingaddii laamiga ku dhex taalayna afar boqoloo doolar iyo laba boqoloo doolar in lagu kiraysto taas nadaamna ma aha cid aan ka yeelaynana ma leh cid aan ka aqbalaynana ma leh ab- waa inay soo noqdaan bilicdii afarridoodka waa inuu soo noqdaa bilicdii jidadkii xamarweyne markaasaan gaarina dawladnimo iyo nidaam iyo kala dambeyn waxaan u sheegaa ganacsatada ee gaarigacanleyda ah waa inay degmada imaadaan waa dad muwaadiniin soomaaliyeed looma diidana in meel la siiyo arrintan ayaa imaanaysa iyadoo gudoomiyaha degmada xamarweyne cumar shariif jeeg uu horey ugu digay kuwa sida sharci darrada ah ugu ganacsanaya suuqaasi wuxuuna wacad ku maray in uu soo celinayo nidaamkii iyo kala dambayntii isagoo hoosta ka xariiqay in uu dhammaaday waxa uu ugu yeeray musuq maasuqa meesha hadda aan joogno ayaa u jeeddaan waa albaabkii kawaanka ma- ee hilibka afartii albaab ee kawaanka hilibka laga soo geli jiray dad ayaa u kiraysan albaabkan hadda u jeeddaan intaan miisoo ku yaalo ragaa lacag ka qaato dowladda hoose lacagtaas ma gaarto xukuumadda federaaliga ma gaarto wax maamul dowladeedoo lacag ka qaada halkaas ma jiro mooryaan ayaa qaadata mooryaan magaaladan oo dhan arkays lacagahooda mooryaanaa qaadato jiingada halkan ku taalo qaraa lagu gadaa afar boqol oo doollara laga qaataa waxyaalahaas ilaa goormay soconayan ma sii soconayaan mawlid maxamed safriye warbaahinta qaranka muqdisho
mas-uuliyiinta maamulada beled xaawo iyo mandheere ayaa kormeer ku tegay xuduudda ay wadaagaan labada dowladood si loo dhaqangeliyo heshiiskii labada madaxweyne waxaa warkani beled xaawo inooga soo diray wariyaheenna maxamed macalin mas-uuliyiintan maanta booqday halkii uu ka socday dhismaha darbigii u dhexeeyey magaalooyinka barad xaawo iyo mandheera ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka gedo maxamed maxamed aadan iyo barasaabka mandheera cali roobow ujeeddada booqashada maanta ay halkaasi ku tageen mas-uuliyiintani ayaa waxay ahayd in la hubiyo dhaqangalka heshiiskii ahaa in la joojiyo dhismaha kenya ay ka waday xuduudda u dhexaysa magaalooyinka baled xaawo iyo mandheera waxayna mas-uuliyiintu sheegeen in gebi ahaanba ay istaagtay dhismahaasi kambanigii ka waday halkaasi dhismahana uu gebi ahaanba qalabkii ka rartay xuduudda u dhexaysa labada degmo guddoomiyaasha oo halkaasi saxaafadda kula hadlayey ayaa waxay ka warbixinayaan waxyaabihii ay soo arkeen ee wadahadal kadib ee labada dowladood waxay isku afgarteen in dhismihii la hakiyo ee miiska wadahadalkana la isugu imaado ee aad baan uga mahadinaynaa dowladda kenya ee inay diyaar u tahay ee in miiska wadahadalkan isugu nimaadno in wixii jiraan si dhaba insha allah uga wada hadalno in tillaabada dambe ee la qaadayo ay ahaato mid ay ku midaysan yihiin labada dowladood labada dowladood mid ay ku midaysan yihiin ee markii go'aankan la qaatay in la joojiyo ee dhismaha socday ee go'aankii labada dowladoodna uu soo baxay ee xoogaa waxaad moodaa in dad mucaarada ay ka yara faa'iidaysteen brobagandana ay u isticmaaleen in weli shaqadii ay socoto shaqadii inay socoto oo go'aankii labada dowladood ay isla gaareen uu ahaa waxaan waxba ka jirin waxaan rabnaa marka maanta insha allah inaan xaqiijinno meeshan wax shaqaa oo ka socota inaysan jirin wax shaqoo ka sii soconaysana inaynan jiraynin inta miiska wadahadalka la ysaga imaanayo wixii dhiboo jirana labada dhinac si isku mid ah ay u xalinayaan intaasaan rabnaa insha allah maanta inaan caddayno ee aadaad u mahadsantihiin
arrintii walaalkii maxamed uu sheegay waa arrin ah, rasmi oo ah, sida loo sheegay ah, dhab u ah Eh, soomaalidu waxay ku mahmahdaa si xun waxu sheeg sixir ka daran marka ah, waan idaacadaha waan ka dhegaysanay waana maqalnay arrimo moogtahay kastoo siday wax u jiraan si ka duwan shicibka wax loo fahansiiyey waxaana rabnaa shicibka inay u fahmaan in ilaa maantadan la joogo guri la dumiyey oo shicibku iska leeyahay inay in- in- inuusan jirin in shicib dhib loo geystana aysan jirin Eh, waxyaabaha yaryar oo cariiriga keenay oo maogtahay shicibkana dhib u ah eh, labada dowlad ay ku go-aan gaareen ilaa xal loo helay mooye in programkan uusan soconin marka insha allah xaltana waa loo tashan doonaa dowladda dhexa u fariisan doonta shaqada dowladda dhexa mas-uulka ah annagana waxaa waajibna saaran shicibka meesha degan oon annaga mas-uulka nahay labada dhinacba eh, inaan ah, tixgelino cariiri cariiriga u imaan doona shicibka marka waxaan ka codsanayaa sh- eh, dhammaan ah, dadweynaha soomaaliyeed inay eh, maogtahay hadallada qaarkood oo fidnada ka mid ah oo ah, maogtahay labada dowlad laisku fidneeyo ama shicibka lagu- dowladda lagu fidneeyo inay eh, iska dhaafaan marka waxaa maqlay ah, aan aanan arkay eh, qof ka duubay video asagoo meelahan taagan wuxuu sheegayna ca- arrin cajiib ah oo intaasoo boqol iyo lixdan baabuur oo military inay xoog wax walba ku wadaan marka arrintaan waxba kama jiraan insha allah shicibkan ayaan laisku fidnayn intaasaan leenahay dantan maanta u imaana meeshana waa inaan eh, intan un aan bayaaniyin maxamed macalin warbaahinta qaranka dowlad soomaaliya
halka aad warkaasi kala socotaan dhegaystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya toddoba qof ayaa lagu dilay mudaharaad ka socda xadka khaza falastiiniyiinta khazah ayaa iyagoo kumanaan qof ah socod bannaan bax ah ugu dhaqaaqay xadka israa'iil oo ay ku bilaabayaan mudaharaadkooda lix toddobaad ayuu socon doonaa wasaarad- wasaaradda caafimaadka falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ugu yaraan toddoba qof lagu dilay rasaas ay ku fureen ciidamada israa'iil saddex boqol iyo konton kalena ay ku dhaawacmeen milatariga israa'iilna waxa uu ku waramay in ay rabshado ka socdaan lix goobood falastiiniyiintu waxa ay isugu urureen oo fadhiisimo ka dhigteen shan goobood oo xadka u dhow oo ay ku mudaharaadayaan waxayna halkudhig uga dhigeen banaanbaxoodan socod wadareedkii ku noqoshada dhulka waxay banaanbaxoodan ku doonayaan in loogu ogolaado qaxootiga falastiiniyiinta ahi inay ku noqdaan dhulkoodii oo ay ka qaxeen oo haatan ah dhulka israa'iil warki oo aad kala socoteen dhegaystayaal radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddi warkeenna uu seego waxay ka daalacan karaan bagi internetka eena ku leenahay ciwaankiisuna yahay radio muqdisho net